munaasabad lagu shaacinayay dalada kaah oo ay ku midaysan yihiin macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada macalimiinta dugsiyada qur-aanka culimo oo diinka iyo marti sharaf kale duqa degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geed qurow oo munaasabadan ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay mideynta macalimiinta qur-aanka isaga oo ku dardaarmay in kor loo qaado tayada iyo baahinta qur-aanka kariimka ah haddii hal macalimiintii waa mudooday macnaheedu waxa waaye hal maamulay yeesheen isku hal dugsiya ka dhigan yihiin marka macalinkii aan qur-aanka asaga laftirkiisu tajwiidka u saxnayn in lala saxo in la raadiyo la keeno dad qiraa'aadka si fiican u yaqaana oo lasoo fariisiyo oo macalimiintu iyagoo maamulkoodu intou codsado oo dadka tujaarta ah waxaysta iyo maamulaadka iyo carada inta la gala yidhaahdo dadka noocaas ahna loo casuumo oo loo keeno mucalimiinta qur-aankii laga dhegaysto ayaga lala saxo la wado ayaga tiim minxa loo diro loo raadiyo tiimkii macnaha fiican la sii wado dugsigii maaragtay macallimku uu ku tabaryar yahay lagu kordhiyo maamulku wax badan ayuu qabanaa waana ka hambalyanayna runtii wax badan waxa weye wixii oo dhan waxay noqonayaan inay hal dallada ka soo kaceen inay maaragtay isku tashadeen inay maaragtay ayagu waxa ka dhex jira ay ay jiheeyaan sidoo kale waxaa imaan karta dadka macalimiintu dadka dadka ugu badan oo dadka haystaa iyaga waaye intaan macallim boqol macallin caawa fadhida meesha soo maaha dheeraad kalena waa sii maqan yahay meeqa cunu intaasoo kunay haayaan soo maaha hadday isku dugsida ay dhisi karaan ayagu maalan dugsidan hadda lasoo diiwaan geliyey in inta la fiiriyo dugsigii liita oo maaragtay meesha uu ku yaalo iyo dhulkiisu ku yaryahay ama dhismihiisa usa fiicnayn in inta lacag dadka laga aruuriyo oo macalimiintu qaybsato la yidhaahdo intaasoo dugsi mid walbaba ciyaalku hal dolar loo diro hal hal dolar waxay ka qaadeen laba kunoo cunug oo min hal dolar loo diray ama saddex kunoo cunug ama shan kunoo cunug oo min hal dolar loo diray hal maalin hay keenaya lacagtana soo maaha dugsigii iyo dhagaxiisii wixiisii dugsida dhan waad dhisi kartaan waxa markii la midoobo oo ummadda xoolahooda la mideeyo wax walba waa la qaban karaa laakiin qof keligiisu waxba ma qaban karo waxaan rabaa marka inaan kusoo dhoweeyo barnaamijkan dugsida inta ka maqan ha lagu soo daro midnimadu waa sharaf iyo karaamo iyo hor u socosho iyo maaragtay horumar la gaaro taladan ayaa qayb ka qaadanaysa horumarinta iyo soo gudbinta baahiyaha ka jira dugsiyada qur-aanka ee magaalada dhuusamareeb iyada oo macalimiinta dugsiyada qur-aankana ay helayaan dallad ay ku midaysan yihiin